waa mahadsan tahay marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda iyo dhammaan raadiyo muqdisho salan kadib waa waa dhacday xalad weyntaa xilli ay saacaddu ahayd afar saac oo habeenimo waxaa la duqeeyey meel degmada saarkow duleedkeeda ah oo ay maaragtay nacad ku lahaayeen kooxda argagixisada al-shabaab halkaas oo ay ku sugnaayeen madax ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab oo markaasu dhinacyo kala gedisan ka timid qayb kamid ahna ay ka timid meesha layihahdo bu aale qayb kamid ahna ay ka timid gobolka gedo gudihiisa oo markaa meesha wada tagtay oo meesha macadka kusugnayd ayaa la taargad gareeyey oo maaragtay diyaaradda ay duqeysay khasaare baaxadle ayaa kasoo gaaray kooxda argixisada al-shabaab laba nin oo mas-uuliyiin ah sida nala xaqiijiyay oo magacyada naloo sheegay waa ay ku dhinteen meeshii oo ku baktiyeen nin li lagu magacaabo cabdicasiis abu muscab oo ku madaxoognaa afhayeenka al-shabaab iyo nin layihahdo xasan yacquub oo isna waaliga gobolka bay ah waxaa kaloo meesha ku dhintay dad badan oo askari ah oo ilaa soddon askari gaarayo waxaa kaloo ku dhintay dad ciyaal ah oo lasoo khalday oo ayaguna meesha macadka joogay oo ilaa saddex cunug ah khasaare baxadle ayaa kasoo gaaray kooxda argeysatada al-shabaab kulii dadka goobjoogaalka ah waxay noo soo xaqiijiyeen dadka maaragtay meesha ku dhintay inay aada u badan yihiin oo tirada ciidanka meesha ku dhimatay waxa aan lasoo koobin karin ay tahay oo tirada ay aada u badan tahay ila sirdoon oo ayagu dhexdood aan ka helaynana in dadku meesha ku dhintay ilaa soddon askari iyo labadaas mas-uul iyo ilaa saddex qof oo shacab ah tiro guud inay tahay soddon iyo shan qof xogaha aan naga soo gaaray sidaaw
duqeynta waxay dhacday xilli habeena deegaanka saakow jubbada dhexe ayuu ka dhacay duqeynta khasaaraha markii aan kasoo tagno duqeynta dhacday dhinaca dhaawaca ah ee horjoogayaasha labada ah ee aada sheegtay ee shabaab soo gaaray dhimasho ah ama wax oo ciidanku ay gacanta kusoo dhigeen ma jirtaa ama hub ama saanad ah oo duqeyntii kadib ama iska horimaad ah oo dhacay kolley meesha ciidan ifintiray oo hadda dhulka socdo oo tagay ma jirin annagu hadda degmada baardheera ayaan kusoo nahay degmada baardheera waxay u jirtaa siddeetan kilomitr meesha leeyahay saako taargetku wuxuu ahaa marka raggaas madaxda ah oo meesha isugu imaanaya ku kulmaayay oo qaybna ka imaadeen dhinaca bu-aale qaybna ka imaadeen dhinaca gobolka gudo iyo maaragtay ciidamo badan oo ayaga ay wateen runaantii khasaarahaas sida laloo xaqiijiyo dadka deegaanka ayaa noo xaqiijiyey iyo ila sirdoon oo ayagu laftooda gudahooda aan ku dhex leenahay labada nin oo aan kuu sheegay oo mas-uuliyiinta hadda magacyadooda lasoo sheegay dhaawac maaha sida lai xaqiijiyey inay dhinteen ilaa soddon askarina ay meesha ku dhinteen oo dad maaragtay askar oo soddon askari gaarayo laba gaari laftooda oo qoryo saariyiin ay meesha ku guteen ciyaalkii yararkaa oo lasoo qalday oo macadka meesha maaragtay lagu marin habaabinayo in ayaga laftooda saddex kamid ah ay meesha ku dhinteen dhaawacyo badanna ay jiraan xogaha aan helayna sidaaw
goobta falku uu ka dhacay waxaa wararku aynu ku haynaa inay ahayd goob ay dadka wax ku baraan gaar ahaan caruurta iyo dhalinyarada goobtaasi ma shir gaara ka socday mise wacyigelin bay ka wadeen oo dadka halkaasi jooga ayay marin habaabinayeen si ay ugu soo biiraan oo ay uga mid noqdaan waa sidaa u sheegtay meeshu waxay ahayd meel macad ay ahayd oo dadka maaragtay lagu tababaro waxaa lagu kala waxaa lagu bari jiray marka koowaad in dadka afkaartii ay aaminsanaayeen la bedelo oo la loo bedelo afkaarta xagjirnimada tan labaad in tababar lagu siiyo ciyaalka dad kale laga soo aruuriyey sida aad ogtahay oo meelaha macaliyada ay ku sameeyaan sababta loo sameeyo keliya waxaa weeye in dadkaasu lamber kow in fikir ahaan la bedelo oo afkaarta argixisada lagu beero ciyaalka ayaga maadaama dad yareer ay yihiin afkaarta markay qaataana kadib in loo tababaro in hababka maaragtay wax loo qarxiyo iyo sida loosu nidaamiyo iyo sida maaragtay wax loo dilo in habka ciidan loo tababari jiray loo tababaro iyada oo la baraayo mabaadi khaldan oo maaragtay xagjirnimo ah run ahaantii meeshu ma aha waxyaalaha lagu baro dadka waxbarasho faa'iido ula ma aha waa waxbarasho nashadoodana caqabad ku ah ummadda soomaaliyadna caqabad ku ah run ahaantii dadka inta badan isqarxiyo oo ama baabuurta qaraxa meelaha la galo ama ayaga lafsadooda isqarxiyo waa ciyaalka sidaa oo kale oo ayagoo yaryar oo toban jir ka hooseeyo inta maartay wax lagu shubo loo sheego in haddii ay isqarxiyaan ama ay dhintaan inay jannadu ay sidaa iyada ku gelayaan meelaha ugu badan oo ay kasoo baxaan waa macahadyada weye marka macahad noocaasa oo afkaarta dadkana lagu bedelo laguna tababaro dadku habkay isu qarxin lahaayeen iyo habka qaraxyada ay hadduu baabuurku kaban yahay iyo haddii shaksiyadiisa lagu xiraayaba habka maaragtay ay ufulin lahaayeen loogu tababarayo buu ahaa markaasna waxaa kusugnaa saacadda iyada dad madaxa oo dhinacyo kala duwan isaga yimid oo markaas meesha shir kulahaa shirkaasa markaas meesha ka soconayay run ahaantii ciyaalka inta badan meesha wax lagu bari jiray oo aaladaha qarxa iyo waxyaabaas meesha lagu bari jiray markaas inta badan meesha waa ka maqnaayeen tiro yar baa markaas yaa meesha kusugneed oo marataay jiiftay tirada iyada ahayd marka adigu saddex ka dhim kamid ah meesha ku dhimatay dadkii madaxda meesha ku shiraayay laba kamid a meesha ku dhimatay askartii meesha joogtay oo eriada ku hareereysneed ayna dadkii tiradaas udan gaaraysa ayaa ka dhintay waa tahay marka goobta hadda aad sheegtay ee macadka ah magaciisa ma ladin sheegay ma goob caan ka ah magaalada oo al-shabaab ay ku tababaraan caruurta iyo dadka iyagu ay doonayaan inay ka mid noqdaan ba
horta meesha meel magaalada ka baxsan ma aha waa xaafadaha magaalada qayb kamid ahoo duleedka magaalada waan u dheeraan weye magac hadda loo yaqaano oo dadka u yaqaanaan malaha ma ma jiro laakiin macadkii un al-shabaab baa loo yaqaanaa wax kaloo magaca hadda loo yaqaano ma jiraan waa tahay marka hadda duqeyn baa dhacday dabcan khasaaro xoogan baa la gaarsiiyey maleeshiyaadka al-shabaab duqeyntaasina dabcan bartilmaameed bay lahayd oo sida aad hadda sheegtay saraakiil salsare oo ka tirsan shabaab oo goobta ku sugnaa ayaa lala bartilmaameedsaday qorshaha ma duqeyn unbuu ahaa oo cerka ah mise waxaa jiray qorsho kale oo military oo ku aadan sidii saakow iyo deegaanada kale ee xiriir kale leh ee jubbada dhexe looga xoreyn lahaa maleeshiyaadka al-shabaab waa waa su-aal fiican weeye qorshaha howlgalkan wuxuu ahaa howlgal lagu taa taargadgaranayay dadkaas madaxda oo la daba joogay oo meelaha kala gedisan ka yimid oo laga soo raarraacay meelhi ay ka yimaadeen danahayay xogta ah in meesha ayaga uu shirka qabsoomi doono macluumaad noocaas ayaa horta ilaaha sirdoonka ay gudbiyeen baa jiray oo maaragtay oo lagu taarget geliyay meesha kadib markii meesha la duqeeyey waxaa meesha taaday oo maaragtay weerarka sameeyey keliya waxay ahayn diyaaradaha sida tooska ah wax u gumaado laakiin ciidamo ama sentry ah ama maaragtay degay oo dhulka degay ma aysan jirin
waa tahay ma idiin qorshaysan tahay marka inaad howlgal ku qaadaan maleeshiyaadka al-shabaab meelaha ay kaga dhuumaaleysanayaan deegaanada jubbooyinka iyo gado oo la tidhiyo in meelo yaryar oo ka mid ah ay joogaan
waa su-aal fiican wa waa jirtaa qorsho aan ka leenahay waa jirtaa awaamiir soo baxday oo dowladda federaalka ah kasoo baxdayna way jirtaa in gebi ahaanba la diyaariyo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee joogo gobolkan loona diyaariyo operation ka dhan ah khawaarijta al-shabaab iyo xoreynta deegaanka hadda lagu heran oo maaragtay jubbada dhexe ilaa jubbada hoose diyaargarow noocaas oo ciidanka la geliyo haddeer buu ku jiro waa ay jiraan insha allah waxaan rajeynaynaa in maalmaha soo socdo ay ciidamada operationkooda uu bilaaban doono dadka shacabka soomaaliyeed oo ku dhibaateysan deegaanada jubbada dhexe iyo maaragtay ilaa jubbada hoose gebi ahaanba sidaad ka waqabta hadda gobolkan hadda anagu hadda fooda aan ku hayno oo jubbada dhexe waxaa gacanta ku hayo kooxda argixisho al-shabaab meel sideedaba laga hayo oo hadda ciidamada dowladda federaalka ay gacanta ku hayaan ma jirto gebi ahaanba argixishada ayaa gacanta ku hayo dadka shacabka soomaaliyeed oo dhibaateysan oo argixisada muddada tobanka sano iyo ka badan ay gacanta ku haysay waxaan rajeynaynaa in maalmaha soo socda insha allahu ay xoroogi doonaan dadka ayagana nabadgelyo ehi doonaan cadowgana laga sifeyn doono ereyada ayada